bulsho walba waxay leeyihiin labadoono ama ugaasyo ay doortaan kaasi oo ku matala beesha uu ka soo jeedo waxayna inta badan ay ka shaqeeyaan sidii bulshada loogu dhex abuuri lahaa nabadda iyo xasiloonida waxayna sameeyaan cadaalad ka madax bannaan midda sharciga ah ee maamulka iyagoo geed hoostiisa ku gooya garta loo soo bandhigo nabadoon nuur maxamed geeddi oo lagu garan og yahay nuur canjeex wuxuu ka mid yahay nabadoonada ku nool magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxa uu tilmaamay in nabadoonada ay la kulmaan caqabado adag xiliyada ay garta goynayaan taas oo sabab u ah in dadka qaar ay ku qanci waayaan si fiican alla ka cabsigaa ku baraarujinaa annaka kolley wacyigelinta inay qofka ilaahay ka baqaad tidhaahdo waxaadna adugu lahayn ha damcun wixii aad leedahayna xaq ahaan waa laguu doona ayagoo markhaati lehoo daacadnimo ah sidaasaan dadka ku baraarujinaa in kastoo dadka hadda jiro yacni dhibkiisu iska badan yahay oo qaar yacnii ou doonayaba mataqaanaa sidau rabay in loo yeelo laakiin haddana sidau rabay qofka looma yeeli karo annaga sakiin afkeedaan ku soconnaa haddaan nabadoonnah sakiin afkeed maxaan ka wadaa khataraan ku jirnaa sababtoo eh haddii adigoo og aad dhinac u weecato halisaad adduunyahan qara ku jirta haddii aad moog tahay waaba ilaahba waxaad moog tahay ilaaha ku daalacanaha waaba moog tahayba ama gartaad aqligaada yaa sida noqday laakiin wixii aad og tahay inaad u cadaalad fasho ayaan mataqaanaa ku dadaalnaa taasaana ilaahay ka baryana inuu ilaahay nagu nabadgeliyo arrimo badan oo aan galnay oo dadkii aan galnay ku qanceen oy qaateen aan aragnay ama xoolaha loo kala qaado xoolaha isku haystaano ama haddii alla kuimaa dhul ha isku haystaano ama haddii alle kuu roon yahay dhaawac iyo dhimasho dhacday ha isku haystaano wax badanoon galnay oo sidaan u galnay ilaahay nugu garab galay oo dhammaaday oy qaateenaa jiro inta badan xaaladaha cakiran ee qoysaska soomaaliyeed waxaa xaliya nabadoono soomaaliyeed ama ugaasyo balse marka ay ku adkaato in ay xalin waayaan waxay isla aadaan maxkamadaha maamulka hirshabeelle